hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa ahaa deeq gargaar oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka oo ay gaarsiisay xarunta barbaarinta caruurta agoonta booliska soomaaliyeed gargaarkan ayay hay-adda sodma ugu talagashay in lagu caawiyo caruurta maadaama ay waalidkooda ay u dhinteen dalka iyagoo door ka qaadanaya sida xasilooni lagu soo dabaali lahaa waxaana kala wareegay taliska ciidamada markaasi booliiska gaar ahaan kuwa gacanta ku haya xarunta caruurta agoonta booliska soomaaliyeed gureen agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodma sahre cali yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan iyo inta uu ka kooban yahay ma ahan markii keliya taa oo ay hay-adda maaraynta musiibooyinka sodma ay xaruntan ay wax keento lama tirin karo maanta waxa aan keennay afar boqol oo kartoon oo raashin ah oo raashin tayalah oo iskugu jira noocyada noocyada raashinka la cuno oo daruuriga ah oo ay ugu tala gashay agoontaas booliska oo qaarna ay ku yihiin boodhin qaarna ay maalinkii yimaadaan habeenkii guryahooda ay tagaan ay ugu tala gashay in intii muddo ah ay sii karsadaan hay-adda maarinta musiibooyinku aad waxa ay uga warhaysaa agoomaha booliska iyo agoomaha asluubta oo labaduba ciidamadaas ay yihiin dadkii mujaahidiintii dalkan ku geeriyooday waxayna jeceshahay mar kasta hay-addu inay xusto waxaana kaga mahad celinaynaa qaabka wanaagsan ee jenaraal cali xirsi uu u maareeyo una hayo ilmaha aqoonta ah oo ka ugu yar uu jiro toddoba sanno ama shan sanno inta udhexaysa uu jiro qaarna aysanba weli qaangaarin waxaan leenahay jenaraale ajari xasanaad allaha kaa siiyo sodmo waa saaxiibada sodmo waa saaxiibada way kula damqanaysaa wayna kula gurmanaysaa inta aad hayso waxaan rajaynaynaa mar kasta sidaan oo kale in aan u nimaanno oo aan agoontaas wixii aan hayno aan gaarsiiyo raashinkan waa raashinkii noogu yimid dowladda turkiga ee walaalaha aan nahay aynu ugu tala gashay dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan ee dhibaatooyinka kala duwan iyo baahiyaha gaarka qaba in maaragtay loogu gargaaro waxayna agoontaana waxay ka mid tahay dadkiiba mudnaa ay ka mid tahay insha allah waxaan rajaynaynaa in intaa in ka badan aan isla shaqo sidoo kale taliska booliska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa xarunta barbaarinta caruurta agoonta booliska soomaaliyeed ayaa sudme kaga mahad celiyey gargaarkan ay soo gaarsiiyey oo sheegay inay baahi weyn u qabeen meeshaan waxaa ku xaraysan oo seexda laba boqol iyo siddeetan iyo shan caruur ah waxaana yimaada maalinimada oo habeenkii ka oyda boqol iyo labaatan sidaas ardayda meesha joogtaa waxay ku tahay afar boqol iyo shan caruur ah sida badan ama joogtada waxaa buliiska soomaaliyeed ay u jaraan lacag gaaraysa afar iyo toban kun oo doolar oo askari kasta uu hal doolar yahay lacagtaa waxaa ku jira dharkii daawadii korontadii isboortigii shidaalkii hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maalmihii ugu dambeeyey gargaaro kala duwan gaarsiinaysay gobollada dalka oo ay muqdishona qayb ka tahay